barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa qaybta laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagabana sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur sabti ah bisha julayna waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanayno qaar ka mid ah shirkadaha qaabilsan dhinaca nadaafadda ee magaalooyinka waxaa weeye annaku hadda waxaan ku shaqaynaa waa- waa- waa- waa shan gaari wey shan gaari iyo labaatan kun oo gurina is- iskuma dhuwa ismana dabooli karaan xaqiiq marka loo hadlayo waxaa weeye taasi waa mid boorka shirkadda maamulka shirkadda waa mid ay tahay inay qorshe long term plan wax la yidhaahdo inay u dejiyaan shirkadda sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacii heesaha aan idinku talagallay maanta darmantaa jeclaay eedhowaan ku diraaya degmadaan ku gaadhsi waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye
sheekooyinkaasi iyo qodobo kale oo ciyaarihi ay ku jiraan ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
isbahaysiga maraykanka uu hogaamiyo ee duulaanka ku ah kooxda isis ee dalka syriya ayaa weeraradooda diiradda ku saaraya magaalada manbij ee u dhow alebo hase ahaatee waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ka imanaya furiimaha hore ee dagaalka oo sheegaya in kooxda isis ay weli ku xoogan yihiin bartamaha magaalada taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegaya in weeraradii ugu dambeeyey ee ciidamada isbahaysigu ay qaadeen lagu burburiyey ilaa sagaal iyo toban kooxood oo ururkaas ka tirsan iyo toddobiyo toban goobood oo kooxdu leedahay weeraradan ayaa sidoo kale lagu burburiyey hub culus iyo weliba laba gaadhi oo kuux- kooxdu isticmaalaysay
hay-adaha federaalka waddankan maraykanka ayaa baaraya suurtagalnimada in kooxo burcadahi ay sidoo kale mar kale u dhaceen kombyuutarka hillary clinton ee musharaxa xisbiga dimuqraadiga maraykanka halkaasoo dhowaantan sidoo kale la sheegayay in ay kooxdaasi koox ka tirsan waddanka ruushka ay si weyn halkaa u beegsanayeen waxa ay sharci- waxa ay sharci dejiyayaashu sheegayaan in ay ka warqabaan warar sheegaya warbaahinta maraykanka oo ku aadan in kombyuutarka musharaxa hillary clinton loo dhacay gaar ahaan qaybta u qaabilsan dhinaca dacayadaha oo ku aadan waxaana ay sheegayaan in warkaasi aysan xaqiijin karin laakiin baaritaanadu ay yihiin kuwa weli socda
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada toddobaadkanna waxaan kusoo qaadanaynaa shirkadaha ka shaqeeya dhinaca nadaafadda magaalooyinka waxaana magaalada bowr ama barnaamijkan inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
barnaamijka madasha dhallinyarada maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa shirkadda adeega nadaafadda ee magaalada boorma oo magaceega la yidhaahdo horseed Een, waxaa nagala qayb qaadanaya barnaamijkeenan madasha dhallinyarada maanta idris faarax rooble oo ah guddoomiyaha shirkadda horseed ee qaabilsan nadaafadda magaalada boorama xildhibaan axmed maxamed cadoosh oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada boorama iyo cabdikariim daahir fadan oo ka mid ah boodhka amase guddiga shirkadda horseed ee ganacsatada ah ee ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a waxaan su-aasha ku bilaabayaa idris faarax rooble oo ah guddoomiyaha shirkadda horseed Ee, guddoomiye shirkaddan horseed ee qaabilsan nadaafadda magaalada boorama goorma ayay idin aasaasteen maxay idin u aasaasteen si aad uga qabateen nadaafadda ee, magaalada boorama iyo bilicdeeda bal warbixin kooban amase sharaxaad kooban nooga bixi waad mahadsan tahay bismillaahi raxmaani raxiim shirkadda eh, horta waxaan asaasnay eh, labadii kun iyo toddobadii muddo eh, shan sano iyo bar ah waxaanu ku soo shaqaynayay tabaruc waxaa si rasmiya aanu la wareegnay shirkadda oo aanu ugula wareegnay dowladda hoose labada kun iyo saddex tobankii bishii labiyo tobnaad tan iyo wakhtigaana u ahaa aanu ka shaqaynaynay magaalada nadaafadeeda iyo sidii hore bilicda loogu qaadi lahaa hore uma ay jiri jirin een, shirkad gaar loo leeyahay oo qaabilsan nadaafadda magaalada Een, tan waxay noqonaysaa shirkaddii ugu horreysay ee laga asaaso magaalada boorama Een, maxaad is leedahay waa lagu faa'iiday oo dadweynuhu way ka heleen waxaa runtii wi- eh, hore umay jirin shirkad een, een, si si- eh, gaarihii eh, magaalada een, tan horseed ka hor balse waxa weeye kolleto wax u kasta oo cusub waxa uu leeyahay eh, dhibaato aada u badan buu leeyahay bulshada oona aqoon u lahayn annagoona aqoon experience nagu filan ananu haysan arrimaha maadaragtay nadaafadaha Eh, carqaladihii badnaa runtii waa ka soo baxnay waxase maanta guul ah in bulshadiina ay la qabsatay annagiina aanu maad aragtay nidaamkii si fiican ula qabsanay guulaha aan maanta tirsanaynaana ay tahay ee in shirkadii horumar xaggii nadaafadda magaalada ay aada iyo aada u samaysay xildhibaan axmed maxamed cadoosh waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka si gaarana waxaad u qaabilsan tahay dhanka arrimaha bulshada Ee, sida uu idris faarax muuse sheegay waxaad ku wareejiseen shirkaddan adeega nadaafadda ee magaalada boorama labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaanad ka mid ahayd xildhibaanadii golaha deegaanka Een, bal ka waran adeeggii aad qaban jirteen dowladda hoose markii aad ku wareejiseen shirkaddan horseed bal iyadana faahfaahin naga sii ka dowlad hoose ahaan iyo degme ahaan markaad ku wareejiseen waxyaabaha isbedelka ee ay keeneen sidaa maareeyuhuba sheegay ee, shirkadda horseed waxaanu ku wareejinay labadii kun iyo afariyo tobankii awalkiisii waxaweye waa dee trebel b oo sidaa maareeyuhuba sheegay ee, dadku ee, hore ubay aqoonin shirkad sanitationka ama qashka u qaabilsan jaalaje badan baa kulley ka hor yimiday markii u horeyse ee, aynu bilownay ee, hawshan iyaga iyo annagaba oo ah maxay ahayde ay dadku ay u fahmeen adeegii eh, sanitationka ah mar haddaynu ku wareejinay shirkad combaniya biisaskii meelaha yaalay iyo meheradihii inaanaan ka qaadi doonin lacagtii eh, cashuurta oo idhahdeen wadan aad combani ku wareejiseen markaa dadkeenu aan fahamsanin macnaha shirkadda qashinka ee brefetka ah eh, oo awal ku yaqaano dowladda hoose horta annaga culays badan baa naga degay markaanu ku wareejinay himilooyinkeenu ku eh, nabadnana meesha waa ka mid bay ahayd inaanu wax ka qabanno bilicda magaaladaanu sideenu kor ugu qaadi lahay Eh, waxa noo halhays ahaa markii horeyseenu nabadnay boorama bilicsan Eh, maadaama boorama bilicsan halhayskayaga ahaa sidii aanu taa uga midhadhalin lahayn bay eh, kombanigu ka mid ahaa Eh, mareeya oo runtii sida uu sheegay isaguba eh, counsilkii hore ay heshiiska sii galeen annaguna aanu tii uun sii abalfogeelinuun iyagana dee sidii ugu wareejinay culays badan baa naga naga degay Eh, waana dee ilaa weli horta culaysku dee waanu kala shaqeynaa waa kombanigu dee cidda martagaranaysa ee dabagalka ku samaynaysa waa annaga Ah, shirkadduna imika runtii howlo badan oo jira kolkaynu aanu isla uga tusaalaynay eenu mitiinno badan oonu kaga hadlayna arrintaas sidii wixii caqabadee ku hor yimid aan u wada wajihi lahayn way imiga fiican tahay meel wanaagsan imiga way marasa
waxaynu ognahay in shaqaale qaabilsanaa dhanka nadaafadda oo aad idinku mishaar siin jirteen imiga ay shirkaddu mishaar siiso maadaama ay soo kordhisay een, adeegaasi nadaafadda iyo inay khashinka ka qaadaan magaalada idinka dowlad ahaa- hoose ahaanna ay culays badan idinka furteen ma is leedahay shirkaddaasi waxay u baahan tahay in adeegeeda kor loo sii qaado oo idinka oo dowladdii hoose ah iyo wixii kale hay-adee idinla shaqeeyaaba ay wax la qabtaan shirkaddan horseed dee horta shirkadda ka mid baana waa tirabel b shirkaddu waa iyaga iyo annaga waa publicii iyo brefetkii oo ah dadka sector eh, ganacsatada Eh, in kor loo qaadaa waa muhim mar walba mar walba waa muhim in kor loo qaado shaqaalahana eh, waa run waanu ku wareejinay laakiin waxaa jirta wax kaba oon annaga lafteedu eh, ku kabnaa u jiraa eh, oo muddo socon doona sida heshiiska ku qoran insha allahu tacaala kulli in kor loo qaadana waa hadafkayga iyo himiladayada ka mid tahay in wax kastoo lala qaban karo hadday loobin tahay eh, fan in loo raadiyo ay ku dhaqaaqdo oo lagu kofargareeyo howlaheeda eh, ama shaqaale ha noqoto ama gaadiidka ha noqoto ama howlaha ballaadhan ee dee baaxadda leh ee magaaladii oo aanay ahayn magaaladu magaalo yar oo ay tahay magaalo aada u weyn koraysana wakhtigeedana la socota in kor loo qaadaa ama fan ha loo doono ama si kale aynu ku dhaqaajino maskax kale aan keenne in adeegeeda kor loo qaadaa waa muhiim weeye
gudoomiyaha shirkadda idris faarax rooble idris shaqo ballaaran baad qabanaysaan magaaladiioo ballaaran koraysa ayaad adeeg dhanka nadaafadda ah ka qabanaysaan bal intee shaqaalaha ayaa idiin shaqeeyey shirkaddiinnan horseed intee shaqaalaha ayaa dowladda hoose kala soo wareegteen guud ahaan dadka aada adeegga siinaysaan kharashka aad ka qaadaana intuu yahay waad mahadsan tahay runtii waxa weeye dowladda hoose maalintii shaqada nagu wareejisay waxay nagu wareejisay shaqaale dhan shan iyo afartan qof waxayna ahayd in shaqaalahaasi oo shan iyo afartan ahaa in ka bilo ah oo laba kun iyo shan boqol oo dollara ayna siiyaan waa joogaa waa kan xildhibaanku ayag joogaa waxase ahayd dhowrkii bilood u horreeyey mooyaane lacagta kabkaa dowladda hoose kamaanu helin oo maanta waxay maraysaa in saddex iyo toddobaatan kun oo dollar ay shirkadda ku yeelato dowladda hoose sidaa iyadoo ah haddana waxaa annaku shaqo abuur baan u sameynay dhallinyartii maad aragtay tahriibka ku yaacaysay maad aragtay dee gurigoogii baan wax lagu karinayn shaqaalihii waxaan gaadhsiinay boqol iyo sagaal qof in ay shirkaddu maad aragtay markaa ay noqoto oo shan iyo afartankii aanu ku daro maad aragtay intaa kale aanu ku daro si boqol iyo sagaal ay u noqoto runtii annaga waxa haddaan si gaaban kuu siiyo wixii maad aragtay laga baxa iyo waxa la soo gala waxa weeye saddex iyo sagaashan milyan ayaan annagu bishii bixinaa oo ay u badan tahay shidaal iyo iyo iyo iyo shaqaale mishaarkood bilxaqiiqa waxa weeye dadkana waxa weeye waa magaalo runtii waa magaalo weyn laakiin waa dan yar ayaa magaalada ku nool oo xagga dhaqaalaha magaaladu waa magaalo aada u liidata waxa aan kula saabulay sida hargeysa annaku shan doolar kama qaadno dadkee waxaan kula saabulay in aanu saddex doolar iyo laba doolar aanu dirqi kaga helno haddii aanu hellaba taasina waxa weeye dee waa mid waxa weeye ka ummadda kolkaan eegnay annaku waxaanu aragnay in magaaladu budusha xagga dhaqaalaha ay ka tahay oo inay dhaqaalaha haysano dadku danyarooda noqdeen sidaa darteedna dee ay tahay in annaku sidii waxaan kaga helinay iyo nadaafadna ay u heli lahayn inaan u fikiro ee aanan u fikirin sidii shirkaddu ay horumar degdega u gaadhi lahayd umaanu fikirin runtii waxaan u fikirnay un sidii bulshada nadaafada u heli lahayd dantooduna waxna annakuna aanu geeli lahayn haba yaraatee markaa waxaa naga soo galaa waa saddexdaa dollar iyo shantaa dollar ganacsatada ugu waaweyn runtii oo magaalada iyaguna degani waxa weeye dee itaalka ay leeyihiin waa itaalka bulshadeedu leedahay weyn ganacsatada qudheedu taasina waxay keentay in iyaga aanad bulshada waxbaba ka badnayn wax ka qaadista laga qaadaa oo iyaguna shantaa dollar un ay galaan idris waxaad tilmaantay in saddex doolar aad ka qaadaan iyo laba doolar marka ma dhayli baad uga qaadaan mise ma maalin walba ood ka qaadaan mise bishii baad guriga saddex doolar ka qaasaan iyo laba doolar inta aad adeega ka qaasaan bishii nadaafadda iyo khashinka guriga lagu ururiyo ayaad bishii saddex doolar ka qaasaan mise markii aad ka qaadaanba saddex doolar baad ka qaasaan bal arrintaasi dadweynaha ku dhegaysanaya u faahfaahay runtii waxa weeye dhaqaale kolkaan ka soo hadlayeen lahaa dadku aada u itaaliyanahay waxaan uga waxaa waxa weeye waxay caddaynaysaa in aan laba doolar iyo saddex doolar maalintii kolka laga qaado aan laga aana bixinba karayna saddexda doolar oon dirqi kaga helno weliba ayaan haashimow aan ka qaadnaa bishii saddex doolar oon dirqi kaga helno oo qaarkoodba ayna awoodin oo ay noogu qoran yihiin liiska danyarta aadka u liidato noogu qoran yihiin saddex doolar baan ka qaadnaa iyo laba doolar wax ka hooseeya bishii hal mar cabdikariin daahir fadan wuxuu ka mid yahay guddiga shirkadda horseed waxaana ka mid yahay xubnaha ay nagala qayb qaadanaya maanta kulanka madasha dhallinyarta aynu kaga hadlayno nadaafadda magaalada boorama cabdikariin ka waran maadaama aad ka mid tahay kana socoto ganacsatada shirkaddani adeega ay bixinayso shirkadda iyo waxqabadka ay shirkaddu dhinaca nadaafadda ka wada magaalada aasaasayaashii maadaama aad ka mid tahay siad u aragtaa adigu in shirkaddaasi ma ku fillaan kartaa magaaladii maxaad ku kordhin doontaan balarimahaasi noo yar faahfaaha bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iska leh runtii ugu horreyn waxaan salaam badan salaamayaa weriida haashim sheekh cumar good oo runtiina siiyey janis annagana wax weyn noo ah waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o da oo runtii aan uga mahad celinayno howlaha ama runtii howlaha ay ka hayso bulshada ay u qabato oo runtii ah isgaadhsiintu waa waxa ugu muhiimsan ee bulshada wax loogu sheegi karo janiskan ayna siisay horseed ahaanna aad baan uga mahad celinaynaa intaa marka laga yimaad annagu ka ganacsa ganacsi ahaan kullii waxaan nahay xubnihii boodhkaan ka mid ahay waxaan kaloon nahay niman hadda u diyaaro heegan ula amaareeya sidaan hawsha ula wadi lahayn oo boodhka ah hawsha aan bulshada u haynaana runtii waa hawl baaxad weyn leh oo u baahan hadday tahay dowlad hoose ahaan hadday tahay xafiiska barasaabka ama guddoonka gobolka hadday tahay taliyaha ciidanka yacnii waa hawl si wada jir ah in looga baxo u baahan hawshani oo aan bulshadii lagu raaligeliyo in loo adeego iyagana laga helo wixii loogu adeegay markii laga tago hantida laga helayo bulshada oo ah hanti aada runtii u yar oo aan kafayn karayn inay shirkaddu iyadu iskeed isku wado taa annagu marka horeba himilaan ka lahayno himilada aan ka lahayn boodh ahaan waxay ahayd war horta magaalo nada- nadiif magaaladu inay nadiif noqoto wax kastoo xoolaheenna ana aynu inagu horta gelinno waxaan filayaa waa markii saddexaad ee aan hanti aanu dib intaanu gurnay aanu u gelinno shirkadda iyadoo oo aan weli lala qabsan inay bulshadu adeeggii la siiyey aynay weli iyagu aynay beddelkeedii ahaa inay lacagtii bixiso aynay weli suuro gelintaa awgeed ayaan anagu weli u kabaynaa shirkadda boodh ahaan iyo ganacsi ahaan iyo enjo ahaanba annagoo isugu jirna een, ururada bulshada iyo ganacsatada weli ka baan ku wadnaa shirkadda Een, waxaana rabnaa runtii inaanu mustaqbalka dhow inaan ka gudubno arrintaasoo ay noqoto mid iyadu shirkaddu iskeed ay isku wado rajooyinkaan qabnaana waxaan qabnaa iminka bulshadiiyo noo dhega nugul oo maalinba maalinta ka dambaysa u sii bislaanaya shaqadii aan u haynay raallina ku sii noqonaya
idris waxaan ku weydiiyey khashinku amase nadaafadda magaalada markaad khashinka ka ururinaysaan khashinku laba nooc buu u kala baxaa qayb qalalan iyo qayb qoyan adeega aad bixisaan ee markaa ka shirkad horseed ahaan aad bixisaan seed ugu kala qabataan maadaama gaadiidkiinna iyo shaqaalihiinna iyo waxyaa intaasoo dhan ay ka shaqayso magaalada gudaheega ma ku filan yahay in khashinka qaybta qoyan ee ay isticmaalaan inta badan hoteelada iyo meelahaasi cuntada laga cuno iyo khashinka qalalan ma ku filan yahay baase leedahay adeegooga dhinaca shirkadda gaadiidka iyo shaqaaluhuba
runtii waxa weeye qashinka qoyan waa ka ugu dhibto badan ayaa eh, uu yahay haddii xaqiiq laga hadlana waxa weeye annagu weli in aanu ku fillaano s- maadaragtay sugidda ama maadaragtay adkaynta qashinka qoyan in aanu ka adkaano weli maanu gaadhin balse waxaan kuu sheegi in hal gaadhi uu qaabilsan yahay qashinka qoy- nooca qashinka qoyan meel gaarana qashinkaa qoyan oo godka waa laba god god waa god qashinka maadaragtay qoyan ah godna waa waa dry maadaragtay waa wat waa- waa waxa dry- dry wast weeyaan waa waxa qalalsan run ahaantii marka bulshaduna midba ayaa ayaa aynan weli la qabsan oo halkaasna aada moodo in ay jiinta dowladda hoose ay lahayd ayna weli active ayna noqon waxa weeye taasi bulshadu halka jerikaan ee qash- ee qoyaanka ah ee dheecaanka ah labada kun ee laga qaadayo waxay ka doorbidayaan inay ku shubaan dhuleelkooga hortiisa ayay ka jecel yihiin taana waxaa ku shaqo lahayd ayjiinta oo noqota een, active noqoto oo dabagal ku samayso oo had iyo jeer ku ganaaxda haddii ay taasi dhici lahayd qashinkaasi waxa weeye la daadinayo ee qoyani wuu soo afjarmi lahaa waxaase himilada dhow saddexda bilood ee soo socda qorshaha noogu jirta in aanu booyad eh, yar oo een, saddex tan ah in aanu u- een, een, bulshada usoo u- u keenno oo aanu markaa qashinka qoyan sidiisaba aanu taa ku guro iminkaase weli gacan kuma wada hayno xildhibaan axmed maxamed cadoosh oo ka mid ah isna xubnaha inagala qayb qaadanaya kulankan madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a ee aan kaga hadlayno nadaafadda magaalada boorame iyo shirkadda horseed Een, xildhibaan adigoo ka mid a een, golihii deegaanka qaybtii arrimaha bulshada waad arkaysaa oo dadkii khashinkii waxay ku daadinayaan wadooyinka hadday tahay kii qoyanaa hadday tahay muxuu ahaa kii qalalaa Een, intaasiba waxay u baahan tahay shuruuc iyo ma garanaysaa awood dowladeed ka dowlad ahaan amase ka dowlad hoose ahaan maxaa idin qorshaysan maadaama golihii deegaanka aad ka mid tahay qaybtii qaabilsaneyd arrimaha bulshada ay hoos iman yihiin sida shirkadan oo kale iyo xidhiidhka la lahaa halkaa qashinka dareeraha ee qoyan waaxda hygiene miga active aynu ka dhignayoo waynu ku ganaaxnaa ciddii lagu qabto tallaabaana in laga qaado nooga qorshaysan weligeedna siyaasad baynu ka leenahay in aan cidna qashin gurigeed hordhigi karin kuna daadin karin laamidoo kale dhaawac bay ku tahay saabunta iyo sali- waxaa sabdhelada in lagu daadiyo bilic ahaan iyo caafimaad ahaanna midnaba inuuma fiicna Eh, mid un baan laakiin ku yar noqonayaayo ishaan ka yar duleeleyna ado anagu ma jeclin shirkadda inaanu nidhaahno macnaha aan hoos ugu yar laabanno xagga farsamo ahaan cidda ay wax kasii yihiin magaaladeen oo ka fargarayn kartaa hay-addan iyo hay-ad ka weynba ka badanba magaaladeen waxa weeyaan maanta guryaheenna inta aynu qashka in laga qaado dee lacagta in laga helaana xaq baa loogu leeyahay waa wax siyaasad laga leeyahay dowladdii iyo hay-addan sanitationkee horseedba in qof laga qaaday qashin aanu bishii ka hor iman karin inuu lacagta eh, ka werwareego waa waxaan laga werwareegay inuu dee in tallaabo laga qaado ayay- ayaa ayaa laga leeyahay siyaasadda aynu ka leenahay waa taa weeye taasun baan inaan ku kafargarayn karnaa inaynu magaalada gebigeedaba aynu gaadhno ciddii dan yara ee aan waxayna waa laga booda laakiin xaafadaha qaarna shan baynu ka qaadnaa qaarna saddex baynu ka qaadnaa qaarna laba baynu ka qaadnaa magaaladu magaalooyinku bay la mid tahay dhaqaale ahaan horta kama liidato magaalada cayri kuma noole dad xoolaystaa ku nool waanaynu ka laakiin dee inaan waxayni in waxa- waa dadku isku dhex jirayaan oo haddii tusaale ahaan aynu kaba inagoo soo yarayna in labaatan kun oo guri ka qaadno bal mise saddex doolaro keliya haddaynu ku dhufano hay-ad ay soo gashaa ma jirto laakiin halkaas waa meel u baahan in dib loogu noqdo ka shirkad ahaan ay iyadu dib iskugu noqoto mudane gudoomiye een, sidaa uu xildhibaankuba ka dhawaajiyey ilaa labaatan kun oo guriba hadduu noqdo magaalada boorama oo adeeg ka bixisaan oo sideeda ay u hirgasho iyaguna ay ka dowlad hoose ahaan shuruucda iyo waxyaabihii aad ugu baahan tihiin ay idinla shaqeeyaan Ee, ma is leedahay waad dabooli kartaan baahida khashinka iyo nadaafadda magaalada runtii runtii waan dabooli karaayo waxa weeye tani waa mid eh, dee boqol siyaabood baa loo dabooli karaayo saamigaa la furi karaa oo dhaqaalaha shirkadda loo ru- dooni karaa maahae hay-adaha caalamiga ah ayaa lala hoos tegi karaa waxa weeye annaku hadda waxaan ku shaqaynaa weli- waa- waa- waa waa shan gaari wey shan gaari iyo labaatan kun oo gurina is- iskuma dhuwa ismana dabooli karaan xaqiiq marka loo hadlayo waxa weeye taasi waa mid boorka shirkadda maamulka shirkadda waa mid ay tahay inay qorshe long term plan wax la yidhaahdo in ay u dejiyaan shirkadda oo ku talagalka sanad walba intee oo kun oo guri maanta waxaa soconaa afar kun iyo toddoba boqol oo guri baa diiwaan gashan oo si rigliya looga qaadaa afartaa kun iyo toddobadaa boqol waxa weeye waa waa waa afar meelood marka loo- shan meelood marka loo qaybiyo meel weeye afartii meelood ee kale waa in boodhka shirkadda iyo maamulkeygu ay policy ka yeeshaan oo ay balaan ka yeeshaan ay u dejiyaan intaa waxaan kusoo gebagabaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo-
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi inala socodsiinaya haatanna dhinaca ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya
haddii dhegaystayaal qodobada ciyaaraha aan idin dulmarinana claudio ranieri tababaraha naadiga lasasiria ee dalka ingiriiska ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka qabaa in riyad mehraz oo lala xiriirinayo naadiga arsenal uu nagaadi kusii ahaado naadiga kubadda cagta ee leicester city leicester city riyad mehraz ayaa labaduba ku guulaystay premier leaga xilli ciyaareedka laga soo gudbay isagoo toddobiyo toban gool naadigaas u dhaliyay arsenal ayaa si weyn u doondoonaysa ciyaartooygaasi martin montenya ayaa ka tagay gegada tababarka naadiga kubadda cagta ee barcelona ku qaadanaysay ee waddanka ingiriiska gaar ahaan st george bark halkaas oo la sheegayo in uu doonayo inuu ku biro naadiga valencia ciyaartooygaasi daafaca ka ciyaara ayaa waxa uu yahay jir waxaana la sheegaya in afar sano oo heshiisa uu la sii gaarayo naadiga valencia sevilla atletico madridna waxa ay ku heshiiyeen ciyaaryahan gamiyero in ay markaasi ku kala heshiiyaan adduun lacageed oo gaaraya soddon milyan oo euro iyadoo gamiyero la sheegayo in ugu dambeyn uu ku biray naadiga atletico madrid uu kaga soo biray naadiga sevilla ismaaciil
aad baad mahadsantahay jamaal axmed cismaan oo wararkaasi ugu dambeeyey dhinac ciyaaraha inala socotiinay haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno waa heestaa dardaaran ee uu ku luuqeeyo muse ismaaciil qalinle ayaa idinku soo maqan
وبحوض لاعي دودي نفتي داي هو انت كدورتاي سيدا ضيع نوراي هبدا دنهلاعي وغلقي ضرورتاي وبعود لاعي دودي نفتي داي وانت كدور تاي زيد ضيع نوراي ابدا هلاعي وغلك ضرور تاي ಧರ್ಮಂತಾ ಚಲಾಯ ಹೆಡವ ಕುದಿರಾಯ ದಿಮ್ಮದ ಗುಗಾಡ್ಸಿ ಒಲಗೂದ ಬರ್ದೇಗಿ ದುರ್ಬನ್ನ ಲಗೋ ತುಮಿ ಧರ್ಮಂತಾ ಚಲಾಯ ಹೆಡವ ಕುದಿರಾಯ ದಿಮ್ಮದ ಗುಗಾಡ್ಸಿ ಒಲವು ದಬಾದೇಗಿ ದುರ್ಬಣ್ಣಲಾಗೋ ತುಮಿ ವಹ ಈಗ ದರ್ದಾರನ ದುಅದು ಮಾನಗೋತೆ ತೋದಿಯ ತಾರೀಖನು غرحدون دلاليمو dadku aabbaha iyo
codkaasi muuse ismaaciil qalinle iyo heesta dardaaran wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo tan iyo inta aynu kulmayno idaacadda afarta waxaanti kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
toodiya taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy adaganay hoydaadoy mahungowdooda cali ಅದಗನಿ ಹೋಯ್ದಾದೋಯ್ ಮಾಂಗೌದೋದ ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan